jamaalow aad ayaad umahadsan tahay hadalkaasi markii madaxweynuhu ku dhawaaqay runtii dad badan ayaa aada usoo dhaweeyey gaar ahaan dadka afrikaanka ee dano badan kale wadamada afrikada bari iyadoo afrikada bari iyo afrikada dhexe iyo ta koonfureed galbeedka iyo waqooyigu ay isku xiran yihiin haddana kenya waa meesha dhaqaalaha xagga dalxiiska iyo isgaarsiintaba xubinta u ah afrikada bari waxaana aada u daneeya in ka badan saddex iyo konton waddan oo afrikaan ah oo hadalka madaxweynaha aada usoo dhaweeyey mana aha dalkii ugu horeeyey ee ku dhawaaqa dhowr toddobaad ka hor waxaa ku dhawaaqay dalka ruwanda oo iyagu sheegay in dhaqaalahooda uu aada u kordhay hayo intii ay bilaabeen in barnaamijka fasaxayo fiisayaasha oo inta badan ee muddo dheer qaadan jiray maanta waxay ku beegan tahay toddoba cisho oo keliya markii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay waxaana la filayaa in si rasmiya dalka ay uga hirgasho muddooyinka soo socda marka laga eego garoomada waaweyn ee magaalooyinka ku yaala iyo xuduudaha dhinaca badda iyo birigaba laga soo gelayo oo iyagu u badan wadamada africa inkastoo soomaaliya aan weli si rasmiya africada beri aanay ugu jirin haddana saddex iyo kontonka wadan ee afrikaanka ah ee ka faa'iidaysanaya ay soomaalidu ka mid yihiin maadaama ay xuduudda ugu dheer leeyihiin dalka kenya waa tahay muddo waxaa jirtay in dhaqaalihii kenya uu hoosdhacu ku yimid muddooyinkii isqaqabsiga doorashooyinku ay jireen oo mucaaradkuna ay ku cadaadinayeen shirkadaha qaarkood taageerayaashooda inay gooyaan oo ay culays saaraan iyagoo ka ashtakoonayay doorashada iyo siday wax u dhaceen marka arrintani dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo dhaqaalaha kenya maxay kusoo kordhin karaysaa jamaalow sidaad sheegtay aad iyo aad ayaa dadku u dareemeen in madaxweynaha oo hogaaminaya isbahaysiga jubilee talada haya inay ahayd jawaab ay siinayeen mucaaradka maadaama mucaaradku ay dhowr shirkadood oo safaricom iyo shirkadahan shidaalka sameeye iyo soo saara iyo kay mushtara iyo shirkado kaleba ay ku dadaalayeen inay cunaqabatayn kusoo rogaan in uu kaga jawaabayo africa oo dhan baaban ufasaxaynaa dalka iyadoo dunida inteeda kalena kenya xagga dalxiiska dhaqaalo badan uu kasoo galo oo duurjoogta ugu badan afrikada bari meelaha loo dalxiiska taga ay ku taallo arrintanina dhaqaalihii waxaad moodaa inuu haatan kor usoo kacayo labadii toddobaad ee ugu dambeysay marka madaxweynuhu arrintaa uu ku dhawaaqay dalal badan oo afrikaana ayaana si sahlan maalgashi ugu samaysan doona marka la eego beeraha kalluumaysiga warshadaha iyo mashaariicda kale baayac mushtarka oo horeyba xiriir ula lahaa markaad eegto africa dadka ugu badan ee afrikaanka ah waxay joogaan kenya oo galbeedka iyo koonfurta africa ayaa ugu badan dalka maalgashiga ka samaysa kenya yaasiino waxaa jirtay in dalalka afrikaanka qaarkood marar badan ay ku haminayeen oo ay ku fikirayeen inay samaystaan hal baasabor tallaabadan madaxweynaha dalka kenya iyo dowladda kenya ay qaadatay dad baa u fasiran karaya inay soo dhoweynayso oo ay soo dadejinayso himilooyinkii iyo rabitaankii madaxda afrikaanka iyo dadka afrikaanka qaarkeed oo ah inay isu gudbaan oo ay hal baasabor samaystaan bal arrintaa ka waran madaxweyneha hadalkiisa sida ka muuqata jamaalo waxa weeye barnaamijkii soo bilowday lixdan iyo saddexdii ee ban africanismka ah ee sida aad sheegtay baasabooradu ay noqonayaan hal mid sida toddobiyo labaatanka wadan ee yurub oo kale ay hal baasaboor uleeyihiin waxaana horey u bilaabay wadamada east africa oo iyagu haatan ka shaqaynaya i d-ga ama aqoonsiga keliya in lagu socdaani karo iyadoo la sameeyey travel document kooban oo waraaqo ah oo toddoba wadan oo afrikaana min burundi ilaa iyo dalka koonfurta suudan oo ugu dambeeyey laga shaqaynayo sidii ay u gudbi lahaayeen marka laga reebo saddexdii wadan ee asaasay east africa ee uganda ee tanzania iyo kenya oo iyagu mar hore samaysay dukumenti sahlan oo fududaynaya laakiin waxaa la qorsheeyaya labada kun iyo shan iyo labaatanka in la gaari karo barnaamij ay ku midoobaan guud ahaanba wadamada africada bari